إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsana kuwa lacagaha aruuriya ee dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho gabar saddex iyo toban jir ayaa waxaa lagu kufsaday magaalada qardho ee gobolka bari in ka badan soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen camaliyad nafurnimo oo habeenkii xalay ka dhacday magaalada muqdisho weeraro kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ayaa ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay duleedka magaalada muqdisho ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose shil gaari oo khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada berbera ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan laba wiil oo walaalo ah oo laga qafashay degmada afgooye ayaa in muddo ah la weysan yahay dad soomaaliyeed ayaa ka mudaharaday xayiraad la saaray xawaaladihii soomaalida ee waddanka sweden warka dibaddana qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay xaalad adag oo soo wajihi karta etoobiya haddii la xallin waayo dhibaatooyinka jira إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة askari ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ah ee lacagaha aruuriya ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho shariif mucudiin oo ka tirsanaa ciidamada dadka lacagta xoogga uga qaado ayaa lagu dilay gudaha muqdisho waxaana laga qaatay qorigii uu watay dilkana ayaa wuxuu ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho askari kale oo asiga la socday ayaa la xaqiijiyay halkaa in lagu dhaawacay dilka iyo dhaawaca waxaa geysatay qorigana furatay xarakada shabaabul mujaahidiin gabar saddex iyo toban jir ayaa waxaa lagu kufsaday magaalada qardho ee gobolka bari abuubakar ibraahim geedde ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari ee soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar lagu kufsaday gabar saddex iyo toban sano jir ah ehelada gabadha oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in inantooda madaxa looga jiray islamarkaana ay fal kufsi ah kula kaceen lix ruux oo dhallinyaro ah kuwaasoo guri ku yaala magaalada qardho ku haystay muddo dhowr maalmood ah ugu horeyna aabbaha dhalay gabadha la kulantay tacaddiga ayaa sharaxaya qaabkay wax u dhaceen isagoona tilmaamaya in arrintan ay ku dhacday hab shirqool ah waxa weeye waxay wax u dhaceen horta qofki qof macnaha maskaxiyan u xanuunsan weye ma garan maa sideeda maskaxiyan iska xanuunsan tahay waa iska socotaa waa aad baa loo ilaalin jiray oo waa la waajiyeyn jira ma garan dabadeedna adigu galab goor galab ah bay naga tagtay hadday naga tagtayna magaalada ay gashay ma garan gaban kalaa heshay oo maleesiyada waa la israacay niman belgeysa ma garan waa si shirqoola iyadaa shirqoolka gelisay ma garan haddee dabadeedna waa kashadeen oo gurigeeda galeen oo laba beri bay guri kula jireen ma garan dabadeedna waa anaguna waa ku rafaadnay baayidoonkeedii ilaahay maalintii dammeeduna siiyey saddexaad baa dad muslimi arkay halkaasaa laga soo qabtay sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee gabadha ay aada u liidato islamarkaana uu codsanayo inay soo caawiyaan ummadda muslimiinta ah wallaahi waa waa de waa waad garanaysaa ilmo yar oo oo meelaha heshay oo lix min heshay waad garanaysaa culayska ay leedahay ma garan saddex iyo toban jir weeye ma garan wax wax u qabtana ma hayo lama hayo haddii waxqabad iyo waxay u baahan tahay dhakhtar iyo daaway u baahan tahay annaguna dad waxay samaahayn haddii arrintaasaa meesha taal haddii aad waxay ka dhaahnayn qofkaas waxaan rabnaa in lasoo caawino oo si aanu dhakhtar iyo u geyno ma garan dhacdada naxdinta leh ayaa waxaa aada uga argagaxay bulshada ku nool magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee uu ka arrimiyo maamulka puntland si kastaba ha ahaatee bilooyinkii iyo sanadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland laga diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa oo kufsiye ah islamarkaana lagula kacay gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool gobolada waqooyi bari ee soomaaliya mana jirto cidila ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hortagtay falalkaas foosha xun ee ka fog dhaqanka soomaalida iyo diinta islaamka in ka badan soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen camaliyad nafurnimo oo habeenkii xalay ka dhacday magaalada muqdisho warka iyo war kale oo ku saabsan ciidamo ka tirsana sirdoonka dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan loogu dilay muqdisho duleedkeeda iyo degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxaa hay maxamed cali aadan jugta qarax xoogan oo ahaa camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mid ka mida naftii hurayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka camaliyadda nafurnimada ah ayaa ka dhacday isgoyska kilomitir zero ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugid oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo lala beegsaday camaliyadda nafurnimada ah khasaaraha horudhaca ah ee la helaya ayaa tilmaamaya dhimashada in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jira ciidamada booliiska iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka waxaa sidoo kale tirada dhaawaca uu kor u dhaafayaa laba iyo labaatan askari oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka nafurnimada ah oo jugtiisa habeenkii xalay si weyn looga maqlay magaalada muqdisho dhanka kale ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay weeraro qorshaysan ka fuliyey duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad ayaa waxaa lala beegsaday askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxa uuna ka dhacay xaafadda jabadgeelle deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho cabdiraxmaan cali nuur oo loo yaqaano madax guduud ayaa nolosha lagu dhaafiyey weerarkan waxaana ninkan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka horey looga furtay gaari uu watay weerarka labaad ayaa waxaa lagu dilay askari isna ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdimaalik dilka askarigan dharcadka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana fuliyey rag gaar ah oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada muqdisho duleedkeeda iyo degmada afgooye waxaa marar badan ka dhacay weeraro lagu beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana weeraradaas fuliyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ayaa ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada muqdisho weeraradaasi ayaa waxaa loo adeegsaday qaraxyo mid ka mid a qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ku sugna goob kontarool oo ku taalla degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhanka kale halka loo yaqaano daalo oo ka tirsan degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa ciidamo ku sugnaa iyagana waxaa lala beegsaday qarax qarax saddexaad ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ku sugnaa agaarka xerada guulwadayaasha qaybta degmada dayniile faafaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ah ee qaraxyadaasi ka dhashay dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay galab waxa ay weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku taalla deegaanka owdiin leh oo soddomeeyo kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ugu yaraantii saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi ku dhaawacmay geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xale waxay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa muddo halkaa ka socday waxuu ku soo aadayaa xilli habeen hore sidoo kale la weeraray ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose kenyaatiga duulaan ku jooga soomaaliya gaar ahaana gobolka jubbada hoose ayaa waxay la kulmaan weerro isdaba jooga oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin marar kala duwan askar ayaa looga dilay kuwana waa looga dhaawacay shil gaari oo khasaare geystay ayaa waxauu ka dhacay magaalada berbera ee uu ka arrimayo maamulka somalilan xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya gaari nooca xamuulka ah oo ari badan ku raraa ayaa ku gadoomay magaalada berbera waxaana halkaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan qaar ka mid a arigii ayaa leeday walow in badan oo ka mid a ay badbaaday muuqaal laga soo duubay ayaa muujinaya gaariga oo dhinac u yaalla iyo dad ari waxyeella soo gaartay ka dejinaya shilalka gawaarida ayaa ku badan deegaanada uu ka arrimayo maamulka somalilan iyadoo sanad waliba ay dad badan ku dhintaan hanti badanina ku baaba'do laba wiil oo walaalo ah oo laga qafaashay degmada afgooye ayaa muddo lala yahay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya waxaa laba wiil oo walaalo ahaa laga qafaashay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose labadan wiil ayaa maqan muddo ku dhowaad saddex iyo toban bilood ah sida uu sheegayo mid ka mid ah ehelada wiilashan la xiray waxay sheegeen in ilaa iyo hadda ay weysan yihiin wiilashooda meel walbana ay tageen ayna ogeen halka ay ku sugan yihiin carruurtooda iyagoo ku eedeeyey dowladda federaalka cadaalad la-aan iyo in wiilashooda la soo taagin maxkamad ilaa iyo hadda ay iska haystaan nolol iyo geeri toona loogu sheegin inay ilmahaas nolol iyo geeri wax ay rabay kaga sugan yihiin saddex iyo toban bilood waaye aan aan ogeen waxaan rabnaa in cadaaladaas lanoo soo jeeda dembi hadday leeyihiin dembigo dembigooda maxkamad laga keena maxkamad la-aan ilaa hadda ilaa meel aan tegin malaha ciidamada dowladda federaalka ayaa xira inta badan dhalinta ku nool meelaha ay maamulaan iyagoo ku raadsada lacago madax furasho ah marka ay duruufaha soo wajahaan iyagoo ku marmarsiyoonaya waa al-shabaab dad soomaaliyeed ayaa ka mudaaharaday xayiraad la saaray xawaaladihii soomaalida ee wadanka sweden mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo waayahanba soomaalida ku nool qurbaha ay la kulmayeen dhibaatooyin kala duwan ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya in la damacsan yahay in laga joojiyo dhaqaalaha ay u soo dirayaan geeska afrika maalintii shalay soomaalida ku nool waddanka sweden oo ka mid ah waddamada yurub ayaa ka mudaharaaday xanibaad lagu soo rogay xawaaladihii ay ka dirsan jireen lacagaha ee ku yaalay waddankaas ayaa saxaafadda la hadlay iyagoo hortaagan mid ka mid ah bankiyada ugu waaweyn sweden waxayna sheegeen in laga soo xiray bankiyadii kale ee uu lahaa waddanka iyagoo ka warramaya arrintaasna waxay yidhaahdeen wax sababa uga wax sababa sheegeen oo si maaragtay cusurnimo ku jirto oo isku duuduuba oo odhanaya geeska afrika waxba lacag loo diri kari maayo dadka halka iskugu yimi markaa maanta waxay muujinayaan dareenkooga bangiga ugu weyn bangiyada swiden mid ka mid ah ayay ku hor mudaharaadanna maanta wallaahi dee bangiyada hore oo dhan dhammaan way soo wada xidheen taasaad la socotaan hadda waxaa ugu dembeeyey in xawilaadayaashii la isku dayiyo in maaragtay qaarna koontooyinka laga xihay taasoo la doonaya in suuqa laga saaro
aan ka mudaharaadno bangigan sc bank layidhaaho sidoo kale mid ka mid ah haweenka ku dhaqan waddankaas ayaa iyadoo ka hadlaysa arrimahan waxa ay tiri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah magacayga faadimo daahir cigaal waxaan hor taagannahay maanta esi bank iyo solna aad u weynay nagu haysaa waalidiinteen walaaladeen ehelkeenaan ka caawinaa waddanka waana ku qasbannahay inaan wax u dirno dhibaatooyinka waddanka ka taagan waad ogtihiin soomaaliya waxa laga caawiyana waa wadammadan dibadda ah sbeshal reerswinan haddaan nahay badi waxaana laga xihay waa esi bankiga waana u baahannahay inaan eheladeenna caawinno laakiin waxaan jeclaan lahaa meelaha xafladaha loo badan yahay soomaalida laisugu imanayo in la yareeyo danta guud loo yimaado danta guud waa qof walba oo maanta waalidkiisa wax u diraa dadka soomaaliyeed ee tegay waddamada yurub ayaa la kulmaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhac dil carruurta oo laga qaato iyo arrimo kale oo fara badan waxaana haatan muuqanaysa in la doonayo in cunaqabatayn si tartiib tartiib ah loogu soo rogo si ay uga hayaamaan waddamada ay moodeen inay nabad iyo xasilooni ka jirto
halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan qaramada midoobay waxa loogu yeero ayaa waxa ay ka digtay xaaladda adag ee ay wajihi karto etoobiya haddii aan la xalin dhibaatooyinka jira iyadoo dhowaan kooxda t b l f ay la wareegtay gacankuhaynta magaalada maqalla iyo magaalooyin kale oo u dhow oo horey gacanta ay ugu haysay dowladda etoobiya ayaa waxaa qaramada midoobey ay ka digaysaa xaaladda waddankaasi qaramada midoobey waxa ay sheegtay in etoobiya ay wajihi doonto cawaaqib adag oo aanay filanaynin haddii aan si deg deg ah loo xalin dhibaatooyinka ka jira waddankaas oqaybsanaha dhanka siyaasadda ee qaramada midoobey ayaa hadalkan waxay ka sheegtay fadhi ay yeesheen golaha qaramada midoobey kaas oo looga hadlayay xaaladda gobolka tigreega waxay haweeneedani sheegtay in gobolka gaar ahaana magaalada maqalla ay ka taagan tahay xaalad aada u liidata iyadoo intaasina ku sii dartay in magaaladu aanay lahayn wax koronto ah islamarkaana uu hawada ka maqan yahay internetka sidoo kalena gebi ahaanba ay joogsadeen dulimadyadii xagga hawada etoobiya ayay ugu baaqday in si deg deg ah ay u xaliso dhibaatooyinka halkaasi ka jira oo ay sheegtay in lagu xali karo wadahadal iyo hufnaan haddii la xallin waayana waxa ay ka digtay cawaaqi xumo aan la filaynin in ay dhexli karto dowladda etoobiya waxaa muuqanaysa in qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedkuba ay taageersan yihiin ismaamulka tigreega ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee etoobiya uuna hogaaminayo ra-iisul wasaare abeey axmed warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa